Hooyo dhibaataysana ahay oo aad iyo aad u xanuunsan oo wax garab ay haysanin labadoodaba isku mid maahan intaan ilaa intaan ay bararan tahay dhaqaaqa malahan waa la qaadaa waa la dhigaa waa hooyo xaamila oo aada u xanuunsan xanuunkan in muddo i hayaa aad iyo aaday lugta ugu weyn tahay qaarka dambe uurkan iyo lugta ma isku qaadin karin lugta inta ilaa dhankan birada agtiisa ay iga jirtaa wax dhaqaaq la dhahayo ma jirto xataa maqsul ma aadin karin lugteeda bidix ayaa barartay waxayna bararkeedu gaartay heer aysan istaagi karin socodna ha sheegin gurina ma hayste meelaan jiiftana ma hayste dariska ani ilmihii kor saarannahay raxme cabdulaahi aadan oo dhowaan soomaaliya uga imaatay xanuunkeeda sifa ay daawo uga hesho ayaan wax caawinaada helin kadib markii loo sheegay inaan dhibkeeda waxba looga qaban karin gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqti xaadirkaan la joogo gabar daris agteedaan joogaa waxaa waay kenya in waan ku cusbahay daawaan soo raadsaday barkii hore wax ii jooga malahan dad daris gurigoodan joogaa guri ma haysto ilmaheyga waxaan u haysta malahan meelaan u dh- barar aada looga naxo ayaa ka saaran lugta min faraha ilaa sinta taasoo u muuqata inay dildillaacday jirkeeda bararka dartii walaahi aad iyo aadan u danqana haween iyo maalin ma jiifto xanuunaa iska keeyayo war madax wareeraa ii dheer wadnaha waa i dikaamayaan wax garab ee hadda maanta daawo ii gadaxtee mehe caruurteeda qaar waa agoon kuwana waa lagu furay waxayna ii sheegtay xitaa uurka ay leedahay in loogu furay xanuunkeeda dartii sida hadalka u dhigtay
waxaan ahay hooyo dhibeysan oo qaarna ilmo lagu soo furay gabar agoonna ila jirto oo adoogeeda dhintay haddina xaamilo ah ah ayaa loogu soo furay uurkan oo meel garabna maanta ana aan haysanin wax la-aanna iska keega dad soomaaliyeed ayay dulsaar ku tahay mana haysato guri cunno iyo daryeel waxaana xanuunka u dheer macaluul silac iyo gaajo sida ay sheegtay walaalaheyga soomaali waxaan iga codsanaa hooyo walboo adduunyo ku nool xanuunkeyga maanta way dareemi kartaa anigoo xaamilo sagaal bilood ee lugteedana saan ee ilmana aan haysto oo garabna aan haysanin hooyo walboo adduunkan joogto xanuunkeyga way dareemay walaalayaalkeyga wiilasha hooyooyinka kulli waxaan jeclaa maanta inaan garab isiisiin oo daawo iyo hooy ani ilmaheyga aan degna iyo waxaan cunno leh xataa inaan noo raadisiin walaalayaalo soomaali intay meel allah meeshay joogtaba muslimiinta ah inaa ilaahay dartiisa igu soo caawisiin oo xanuunkaaniitin garabkeyga a ku istaagtiin
dhanka kale qaar ka mida dariskeeda iyo dadka ay dulsaarka ku tahay ayaa ka sheekeeyay dhibaatada haysata hooyadan soomaaliyeed waxaa haayo waa xaamilo ayadoo xaamilo ah haddana lugtaana dhib ka qabtaa lugtii oo bararte iska bararte oo cabiy casir ay seexo karin oo harsan karin oo musqul aadi karin cunto cuni karin sariirtan kasoo degi karin maanta oo ciyaalkeedii iyada dhashina aysan maamuli karinoo waxba u qaban karinoo cunug yar agoonna ay wadato iyadayna xaamilo ay tahay anagana wax u qaban karin xanuunkiina haayo kaniinina waxa uu taraynin amaanta ay ku dhiban tahay waxaan ka codsanaynaa ummad soomaaliyeed anoo ka codsanaya dar ilaahay inaanu caawisiin
waxay ku nooshahay xerada qaxootiga dhagaxley muslimiinta soomaaliyeed ayayna ka codsatay alla dartii inay usoo caawiyaan daris baa nahay walaasheena waaye iyadoo banaankaas iyadoo kula laadsanaa soo qabanay oon guriga keensanay oo aday wax maanta uma qaban karno qaliinay u baahan tahay lugtaanay saan ka tahay kulligeen waa murugsanay lugta maanta awood ma haysano wax ugu qabanayno qaxootiyaa nahay iyada gogol ma qabto marasho ma qabto cunto maanta oo iyada nafaqa u eh ma haysato maanta waxaa u yar cunug yar agoonna way haysataa ilmana laba kale waa u joogaan kana xaamilo waay sagaal bilooday ku jirtaa lugtan iyo xaamilnimadana iskuma keeni karto habeenkii ma harsato maalintii ma hergasho xanuunay lawala faadaa marka walaalaheen muslimiinta waxaan ka codsan laheena gabadha inay noo soo caabiyaan waxay maxaa dhihi jiray intii muslimnimo la caawinaya inay noo soo caabiyaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta haystaa xerada qaxootiga ee dhagaxley